gargaarkan bani'aadamnimo ee maanta lasoo gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada kismaayo ay sida weyn u saameeyeen fatahaadihii xooganaa ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tegey ayaa waxaa soo gaarsiiyey magaalada kismaayo duleedkeeda hay-adda alhidaaya oo ah hay-ad laga leeyahay dalka kuweyt iyadoo soo marsiisay hay-adda alxigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gargaarkan oo la gaarsiiyey ilaa laba kun shan boqol konton iyo lix qoys oo ka mida dadka danyarta ahi ee ay fatahaadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysaskaasi iyadoona deeqdan lagu soo aadiyey xilli bisha barakaysan ee ramadaan lagu guda jiro islamar ahaantaana wakhtigu aad u adag yahay dadkuna ay nolosha la daalaadhacayaan cajiib sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda alxigma ee laga leeyahay dalka kuwait ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay-adda wadaniga ee xikma charity association ay halkan ku qaybinaysaa deeqdaas oo ay ku deeqday hay-ad laga leeyay dalka kuwait ee la yidhahdo alhidaaya organization guud ahaan raashinka kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa laba kun shan boqol konton iyo lix qoys waxaana ka faa'iidaystay dad iskugu jira danyar dadka ku mataqaanaayey waxyeelada ka soo gaartay elnino fatahaadii elnino iyo kuwa horay abaar u sameeyeen iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran dadka halkan ku sugan keliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iidaystaan ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo ciddii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horayso hay-adda alhidaaya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ugu horreeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo najiib barre salaad isagoona uga mahad celiyey dowladda kuwait deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ahi xilli loo baahnaa waxaan taagannahay bannaanka weyn istanbuul oo aan ku qaybinayna deeq raashiin oo nooga timid alhidaaya oo dowladda kuwait iyo sidoo kale ayna fulinayso xigma jarity waxaan rabaa marka horeeto inaan u mahad celiyo dhammaan cid alaale ciddii ka qayb qaadatay ciddii nagu soo saaciday gargaarkan waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horreysay jubbaland wax ka qaybaysaan waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horreysay marar dambana aad noo imaan doontaan hadduu ilaah yidhaahdo dadkaa ujeedaan waa dad soomaaliyeed waa dad daruufaysan waa dad tawaalaysan xaqiiqatan markii laga hadlo runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda gargaarka iyo maalinta musiibooyinka siday ugu go-an tahay inay bulshadaan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta aytame kala duwan oo raashiin kala duwana meeshaan ku qaybinaynaa xilligaan taagannaha oo ujeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in ilaahay ummaddan islaamka ah wax alaale wixii la heli kara loogu tabaraca waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka aa sii qaylo badisaan dadkaan sidii wax ka lagu soo gaarsiin lahay aad ka shaqaysaan dadka intaan keli maaha dadkan reer jubbaland waxaa saameeyey khaasatan deegaankan waxaa saameeyey colaado waxaa saameeyey abaaro waxaa saameeyey fatahaadihii elnino waxaan rajaynayaa marka in intaasayta aysan kaafin karin wax hadda meeshaan lagu bixiyey aadan faarax gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay timid wakhti loo baahnaa islamar ahaantaana dadka danyarta ahi ee ku nool gobolka ay xilligan la daalaadhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay laba kun iyo shan boqol oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso ururka samafalka alxigma oo gacan ka helayo hay-adda alhidaaya ee laga leeyahay waddanka kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas farxad bay noo tahay inaan goobjoog ka noqonno ka wasaarad ahaan waana qayb ka mida baaqeennii aan u direynay ummadda ummadaha adduunka iyo hay-adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin waddamada islaamka ee waddanka kuwait ay ka mid tahay farxad bay noo tahay runtii waxaan rajaynaynaa hadduu ilah yidhaahdo raashinkan inay ummaddii dadkii loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan waa deeqdii labaad oo lasoo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahi dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaarihii xooganaa ee sanadkii tegay ku dhuftay gobolka iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iidaysanayeen gargaar bani'aadinimo oo ay la soo gaarayeen hay-ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo